bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku hastaysan tahay labaatanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya nawaaxiga degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxay ku waramayaan in shabaab mar kale dhaqdhaqaaq ay ka bilaabeen goobihii uu ku sugnaa wadaadka caanka ah ee mukhtaar robo cali abuumansuur kaasoo hore kaga go'say sida uu sheegay dhaqdhaqaaqa al-shabaabka gadaal markii uu ku arkay kambesheegidda ku dhaqanka shareecada islaamka uu ku eedeeyey shabaab mukhtaar robo cali abuumansuur in ay ku xadgudbeen hanaankii wax lagu waday dhaqdhaqaaqyadan cusub ee al-shabaab ay bilaabeen ayaa soo bilowday subaxnimadii hore ee maalintii shalay oo arbaca ahayd waxaana la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadooda ay yihiin kuwa ay ku doonayaan inay gacanta ku dhigaan mukhtaar robo cali abuumansuur meyd ama nolol waxaana ah sidoo kale jira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan koox la tilmaamay inuu wato mukhtaar robo cali abuumansuur oo ayagu ku dhow meel aan sidaasi kaga fogeen xudur waxaana sidoo kale jira dhaqdhaqaaqyo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo gaaraya ilaa iyo saddex boqol kuwaasoo doonaya markii dagaalka uu labada dhinac ku dhex mara goobahaasi in ay kaga faa'iidaystaan sidii ay ku badbaadi lahaayeen mukhtaar robow oo la sheegay beryihii dambe in wadahadallo uu kula jiray dowladda federaalk soomaaliya inkastoo aan weli si dhaba loo xaqiijinin dirirta waa colaada ka dhexaysa labada dhinac ayaa haddana waxaa jira saameyn adag oo ay ku yeelatay bulshada ku dhaqan goobaha uu ku sugan yahay mukhtaar robo cali abuumansuur iyo kooxda kasoo horjeeday ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab balse wixii kusoo kordha waxaad kula socon doontaa wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo maamulka hirshabeellena waxa uu dhul lacag la-aana ku wareejiyey taliska amisom ee qeybta shanaad ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada beledweyne waxaana uu tilmaamay maamulka in goobtan ay ugu talagaleen inay ku shaqeeyaan ciidamada midooda afrika ee amisom ee ka guuray jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho kuwaas oo la sheegay markii ay ka guurayeen jaamacadda in loo wareejinayo dhinaca iyo magaalada jowhar waxa uu tilmaamay maamulka hirshabeelle in dhulkan uu ku wareejiyey ay milkiyad ahaan leedahay maamulka balse waxa uu sheegay maamulku in ay ku shaqay doonaan ciidamada amisom inta ka dhiman wakhtiga ay joogayaan gudaha dalka soomaaliya wixii dhismooyin ay ka hirgaleen ay la wareegi doonto dowladda goboleedka hirshabeelle sida uu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi masar cato oo warbaahinta la hadlay
heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis oo wakhti dheer jaray oo dawladda horshabeelle intii aan maaragtay aan la dhisin ka horay oo guddoomiyihii gobolka shabeellaha dhexe markaas joogay amisom markii meesha ay degaysa dhul uu siiyey oo uu yihi dhulkaas dega dhulkii markii ay degeen waxay u baahdeen marka heshiis rasmiya in la helo maadaama maalgelin oo caalamiya loo baahan yahay laga rabo meesha marka ilaa intaas ayuu heshiis kusoo yiilay waana dhul weyn oo maaragtay awdan ciidama lagu tababaray iyo meesha ayagu ay degan yihiin iyo shaqooyin fara badan u n ku inay dhex degi karaan adiga dhul weyn oo saasa ayaa loo calaameeyey oo naqshadiisa iyo bixintiisu ay naga horeysay marka anaga waxa uu nalanka sugaayo oo kaliya sharciyad in aan sharciyeyno oo aan maaragtay aan u saxiixno in maaragtay ay dhisan karaan waana si inta ayagu ay joogaan dhul ay degaayaan oo deegaana waaye haddii konturaadooda waxooda ay dhammaadaan dhul ay maaragtay wixii qaad maayo oo ayagu ay qaadan karaan oo maaragtay alaabana ayagu ay leeyihin oo xur ay u yihiin wixii dhisma ah oo dhulka iyo galay oo aan qaadmayna dawladda hirshabeelle ay la wareegi doonto dhul noocaasa waa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka warbixiyeen nin la sheegay inuu dilay shakhsiyaad laba ruux gaaraya kuwo kalena ku dhaawacay magaaladaasi oo ay ciidamada ammaanka ee maamulka gacanta kusoo dhigeen maalintii shalay waxa uu tilmaamay gudoomiyaha duqa magaaladaasi in shakhsigan uu yahay ruux madaxa looga jiro haatan uu ku jiro xabsi ku yaala magaalada jowhar waxa uu sheegay in ay isku dayo badani sameeyeen sidii gacanta ay kusoo dhigi lahaayeen taasoo ugu dambeyn suurto gashay sida uu ka dhawaajiyey duqa magaaladaasi
walaakii isaga walaalkii saaxiib la ahaayay ayuu xabad ku dhuftay markiina lasoo sheegay ciidankii iyo wixii ay ku baxeenna haddana ninkii meeshii lagu dhaawacay waa ka weyn yahay haddana meel kale ayuu nin kale kasii dhaawacay haddana waa uun soo daba joognay meel u dheer uu naga galay oo dheerka dhacdiisa ayaan ku qabanay aa ninka waa xidhanya waa xidhanya waa nin madaxa loogu jiro oo aad iska un si kala iska ah ninkan isagoo un dadka xabad ku dhiftay waa arkay qorigii wixiian anaga xoog diinkii xoog baan ku galnay marka meeshii qoriga marka waa leeyahay iyo iyo asaga malaha iyo meesha markaa laba qoriga isaga gacantiisaa lagu qabtay iyo ninkii inaan qabanaan rabnay wuxuu naga galay hodheer uu naga galay hodheerkii waxaa la yidhi ninka haddana ma aragti inuu dadka baabiyaa dhici karta la sugo mar damba waa adig un barnaamijkaan u istaagnay waa qabanay xoogaan ku qabanay kadibna waxaan geynay xabsiga taxawna waa waa xiran yahay mas-uulka safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi yemen ee sudaani ayaa waxa uu ka hadlay dadka dib lagu soo celinayo magaalada muqdisho lagana keenaya dalkaasi yemen kuwaas oo uu sheegay inaysan jirin wax shaqo abuur ah oo loo sameeyey asigoo ku baaqay haatan in loo baahan yahay in dadkaasi shaqo abuur loo sameeyo suudani ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay hay-adaha dalka ka howlgala in ay ka qayb qaataan sidii ay dadkaasi ugu samayn lahaayeen dib-udejin iyo sidoo kale shaqo abuur si ay u xamaashaan waxaana hadalkan uu imaanaya xilliga gudaha muqdisho ay ku dacdaraysan yihiin dad aada u fara badan kuwaasi oo ka mid ah bulshada dib lagu soo celiyey dalka soomaaliya lagana keenay dalkaasi yemen oo ay ka dilaaceen colaad sokeeye oo u dhexayso dowladda iyo kooxo mucaarad ah waxaana haatan muqdisho ku sugan dad sidoo kale u dhashay dalka yemen kuwaasi oo wajahaya dhibaato dhanka nolosha ah
runtii waxaa gacanta ku dhiga oo soo dhaweeya dadkaasa muqdisho iyo meelahaas ayaa soo dhaweeya hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed ayaa soo dhaweysa waxaa loo sameeya dadka markaas dadkii xirfadaha bay lahaayeen ama xirfado u baahayn in la baro ay ku shaqaystaan xirfadahaas ayaa la baraa qaarkood kalumaysigaa la baraa qaarkood qodaal beereedkaa la baraa qaarkood xirfadaha makaanikaa la baraa qaarkood xirfadaha kaaribadaa la baraa qoysaska naftooda waxaa la siiyaa nolol ilaa lix bilood oo kale ay ku noolaan karaan oo lakabaa waxbarashadooda iyo caafimaadkooda ayaa la siiyaa marka qofku dalka inta uu kala qabsanaayo oo xirfada la baray inuu shaqo ku helaayo intaas waxa weeye hay-adda qaxootiga qaranka ayuu haylaha kale kaasanaysa ayaa dhaqaalo noocaasa la siiya marka qofka dabcan waa garanaysa soomaaliya dalkiisiibuu ku noqday kuma noqonaayo dalkii kenya kale kuma noqonaayo ugu dambeynna isbitaalkii guud ee magaalada garbaharey ayaa lagu soo warramayaa in shaqadii uu joojiyey ka gadaal markii ay soo wajaheen caqabado dhowra sida uu ku warramaya mid ka mid a howlwadeenada ahna daktarka guud ee isbitaalkaasi waxa uuna sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyey markii gurmadka loo sameeyey cudurkii daacunaha ee ka dilaacay qaybo ka mid a soomaaliya ay yaraatay kaalmada gaaraysa isbitaalkaasi
mar hadda aan habeynayno ayaankii daacuunkii wadanka uu qabanayay ayaa waxaa ka dhexeeya qahaar ka dhexeeya guddiga isbitaalka iyo daktarada weyn dexmaray sidaa darteed shaqadii waa lagu kala tegay hadda ma dhihi karno isbitaal sax ayaa shaqeeyo shacabkii bukaanjiifka waxaa dhacday in laga aado goobaha bareefadiyada oo farmashooyinka wax lamidka iyo weliba magaalooyinka ku dhow oo sida banaxaawe iyo luuq guddigii adiga isbitaalka ayaa iyo khilaaf dhexmaray dhexdooda ah guddiga waxaa weeye guddiga isbitaalka waxaa weeye waa guddi oo caafimaad waaye oo manaha looga tirigalay inay isbitaalka gacanta ku hayaan oo si oo xaaladiisa qaldamay usaxaan iyo waxaa ka dhexeeyay rag shaqooyin lahay oo shaqooyin shaqooyinkooda waayay oo adiga maaqaan si lagu xixay heer qabiil iyo wax lagu dhexey ma garan karo adiga isku dhac baa meesha ka yimid isbitaalka markaas sida runtii ah waxaad saas oo shaqo ma jirto wax shaqo oo hadda la siin kara ma laha kulliba dee hadda meesha maamulba ka jiro maamulkeena weli hadda dhexgalka aan kama sugin ugu dambeyn dowladihii xanibaada saaray dowladda qatar ayaa waxaa la sheegayaa in haatan xanibaadahoodii ay dib kaga laabanayaan ka gadaal markii ay yeelan weysay wax saameyn ah xilli qatar ay wadatay howsheedii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya wadamo kale oo dhowr ah waxaana dowladaha sacuudiga horboodaya ay ku guuldaraysteen in ay hirgasho xanibaadii ay la doonayeen dalkaasi qatar oo ay u jeediyeen eedeymo la sheegay in sal iraton ay lahayn waxaana horey loogu baaqay wadamadan inay soo caddeeyaan eedeymaha ay u jeedinayaan dowladda qatar warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu